madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareena ayaa magaalada baydhabo ee gobolka habaayo ka daafuray mashruuca imaja oo loogu talagalay dadka tabaalaysan si loo gaarsiiyo horumar waara mashruucani oo socon doono muddo shan sano ah ayaa waxaa ka faa-iideysan doono lix iyo labaatan kun afar boqol konton saddex qoys oo kamid ah dadka tabaalaysan ee ku nool gobolada baay iyo bakool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka hadlay muhiimadda uu mashruucan u leeyahay bulshada koonfur galbeed intaas kadib mashruucan mashruuc aada u qiimo badan waayo muddo badanna waa ka hadalnay marka ugu horeyso waxaan uga mahad celinaynaa hay-adaha ka shaqaynayo oo maalgelinayo ugu horeeya u s aidka iyo world vision iyo hayadaha kaloo dhanbo aada iyo aaday u mahadsan yihiin intaas kadib dadka soomaaliyeed oo magacan loo bixiyey baraka ah ama a d bska ani mar hore aragtadeyda ka dhiibtay barakac ma ah dadkan ha laga daayay magaca barakac ah dad soomaaliyeed oo daruuf jirta awgooda deegaankooda uga soo tegeen ay deganaayeen haddana deegaan kaloo ay leeyihiin yimid waayo marka magacan barakaca kuma haboono dadkan in dibudejin loo suubiyo bulshada meesha ay la soo degeen meeshay joogto la gaarsiiyo kaalmo caalami ah loo raadiyo dibudejin loo sameeyo ninkii xoolo dhaqato ahaa oo xoolihii ay ka dhammaadeen intii kaar wax loo soo gelin lahaa in xoolihii loo sameeyo si uu xoolihiisi u dhaqdo maxaa yeelay wuxuu yaqaanaa si xoolaha loo dhaqdo aduug baa layidhahaa marka waa inuu aduug helaa way wax uu ka bilaabo hoose oo xoolo ah in loo sameeyo ninka kaloo beeralayda ah oo beerta tacbanayay oo beertiisii duruuf amni ka soo waday oo shabaab ka soo cararay oo climate change darteed u yimid isbeddelka cimilada ay saamaysay ama abaar ay saamaysay in isagana lagu dhiirigeliyo inuu beertii helo ceel loo sameeyo beer lagu garab istaago beertiisa uu samaysto mashruucan ayaa la filayaa marka uu dhammaado in uu kaalin weyn ka qaato horumarinta bulshada tabaalaysan ee ku nool gobolada baay iyo bakool